bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan migahartis
ambaqaadka geediga sida oorta loo raro heesaha u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebaheeyo hadaniyo afwada jira
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo sabdi a taariikhdu ay ku beegantaa labaatan iyo afartii bishii afaraad labada kun toban iyo sagaalka waxaan ahay liibaan cabdi ciise barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado toddobaadkan waxa ay nagu marti ah gudoomiyaha waxbarashada degmada cadaado master dalmar oo aan wax ka weydiino diyaargarowga imtixaanka shahaadiga ee sanadkan
bismillahi raxmaan raxiim imtixaanka sidaad ka warqabteenba laba qaybood baa loo kala saara haye
imtixaanka sanalizarka ee wasaaradda waxbarashada ay qaadayso wuxuu dhacayaa kow iyo tobanka bisha may ee hadda nagu soo foodle imtixaanaadka sideedaadkuna waxay dhacayaan sideed iyo tobanka isla bishaas ayay dhacayaan imtixaanada kale ee naqliga ahna ayagana sidoo kale waxaan u qorsheenay inay kow iyo tobanka bisha ay dhacaan qaabkaasaa loo qorsheeyey kulley hadda waana ka warhaysaanoo faraha bulshada iyo meel walba iyo maaragta idaacadahan ka wada sheegnay ma hore marka qaabkaas ayaa loo qabsaya imtixaankuna u dhaco degmada cadaado saddex xarumood ayuu imtixaankaasi ka dhici doonaa haddii ilaha idmo saddexdaa xarumood waa saddexdii xarumood oo hadda kahor imtixaanka uu ka dhici jiray sida iskoolka imaam malik suban axmed nuur iyo baxda secondary iyadoo baxdu ay ka kooban tahay arbadii camaara dugsiga sare ku dhammaynaysay imtixaanaadkoodii iyo ardadii ku dhammaysay dugsiga sare ee baxdo labadoodaba baxda ayaa lagu wada qaadi doonaa haddii ilaaha idmo labada qaybooda kaletana waxay ku geli doonaan cadaado
waa garta marka imtixaanku isku xilli miyuu dhacaya
imtixaanku waa sidan kuu sheegay koob iyo tobanka bisha iyo sideed tobanka bisha ayaa loo kala qorsheey waa garta imtixaanaadka imtixaanaadka sideedaadkana sideed tobanka bishay dhacayaan kuwan soonsooradana waxay dhacayaan koob iyo tobanka bisha haddii ilaaha idmo waa garta marka ka waran markaad fiiriso ardayda iyo diyaargarowga bal ka war rajaynta le ka qabtaa in ardayda galmudug ka soo jeeda gaar ahaan cadaado iyo baxdo iyo camaara in maaragta imtixaanka ay galaan kaalmaha hore
maasha allah waxaan rajaynayaa sidii sanadka ka warqabtiin mar walbana idaacadaha aan ka sheegay galmudug ardaygii natiijada ugu sarreysa keensada wuxuu ahaa arday kasoo jeeda degmada cadaado asaga iyo ehelkiisaba ilaah sharafa ka gaarsiiyo sidoo kale waxaan rajaynayaa maantana in ardada cadaado godan laba baxdo adag meesha la yidhahdo camaara ardada ka kala socota imtixaanka dowladda geli doonta ayagoona insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay sanadkan ay ku darsan doonaan oo maaragta ayaguna ay kaalin fiican ama kaalmaha ugu horeeya ay la imaan doonaan sababta waxaan ka dareemayaa dadaalka ay ku jiraan iyo qaabka ay wax u diyaarinayaan dhowr bilood ka hor ayaan u diyaar garoonay maaragta qaabka imtixaanka aan u geli lahayn aniga wasaarad ahaan kormeera ayaan kusoo sameeyay iskoolada macalimiintu ardayda way diyaarinayaan revision ayaa u socda su-aala ayaa loo diraa maalin walba la weydiinayaa marka waxaan leeyahay barnaamijkaasi wuxuu u socdaa si wanaagsan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa guul iyo gacmo buuxda inay ka keeni doonaan annagoo sanadkaan u qorsheenay ardaygii kaalin gala inaan kaalmo waaweyn iyo xaflado waaweyn aan u qabanno haddii ilahay idmo aysan ugu dhicin sida sanadka hore nagu dhacdee bare waa garta marka marka laga soo tago dhiirigelintaasi bal ka waran ardayda iyaga maaragtay baxdo iyo camaaro ardayda kasoo jeeda iyaga laftigooda ma heleen dhiirigelinta noocaasa oo ma loogu celiya casharadii mise maadaama ay fog yihiin waa way ka dadaalyaryihiin kuwa cadaado jooga
horta marka koowaad aad waxaan ugu mahad celinayaa dalada iftin oo iskoolka dugsiga sare iyo midka dugsiga dhexe oo baxdo gacanta ku haya iyo camaaro intaba agaasimaha guud dalada iftin ilkacabshe mar walba kormer ayuu kusoo sameeyaa oo haddaas weedaan lasoo dhaafay oo dhan wuu ku noqnoqonayay anuna arrintaas ardadii oo sida kuwa halkan jooga loo diyaarinayo kale loo diyaariyo waxaan marka rajaynaya kuwa halkan jooga inay ka dadaal bataan maahana inaysan ka liidanin insha allah tacaala waxaan leeyahay ardada deegaanada wax ku baratay intooda baan way iska agdhow yihiin waana iska warqabnaa macalimiintu waa isla macalimiinteeni dadaalkuna isku si ayuu u socdaa dadaalkan ardada lagu diyaarinaya waxaan bilownay adig afar bil ka hor insha allah tacaala haddana dhowr bir ayaa noo hartay dhowrkaas berina waxaan rajaynaya ani laftirkayda inaan maarka soo booqdo oo xagga aan tago oo kormeer aan kusoo sameeyo diyaargarow wanaagsan ayaana ku jirnaa haddii marka sanadkii lasoo dhaafay aan maaragtay kaalin aan galnana waxaan rajaynayaa inaanan isdhigan oo aanan isdhihin sanad guuleysateena maantana waa guuleysatana waa guuleysanaysaan iska seexda mar walba arrintaas ayaan ku dhiirigeliya ardada inaysan isdhihin guul baan qaadeen inay sanadkaana ku darsadaan sanadooyinka soo socdan ay ku dari doonaan baan rajaynayaa dhammaantoodna meel walba ay joogaan waan salaamaya waxaana leeyahay dadaalkiina badiya waxaan si gaara ugu mahad celinayaa macalimiinta iyo maamulayaasha annagoo maanta oo xilli kulul oo aada u kulul in lagu jiro ardadii diyaarinaya iskooladii subaxi tegaya hameenkii jooga galabtii jooga annagoo xilli kuleelkaas aan ujeedna ku jirno guryaheena maanta aan sii filaanahay waxaan leeyahay ilaahay asr iyo imaan hayna siiyo ardada maaragtay aada waalidka u jeedo aad diyaarinaysaan ha ka daalinina insha allah tacaala annagu waxaan qorseynaynaa ama aan qorsheynaynaa inaan gaarno inaan maaragtay macalimiinta iyo maamulayaasha nooca u shaqeynaya inaan gaarno heer aan ku amaalmarino mushaaraadkeeda aan kor u qaadno inaan gaarno ayaan rajeynaynaa dhammaantan waxaan rajeynayaa inaan si buuxda aan u wada shaqeyno oo maaragtay aanan ka daalin dadka maaragta soomaaliyeed aan waxbarayno meel walba aan joognaba waa garta marka marka la eego koonfurta gaar ahaan muqdisho inta badan ardayda waxay helaan fasility badan ama adeegyo badan sidoo kale warbaahinta qaranka waxaa laga sii daynaya casharadii oo muraajaca ama imtixaanka muraajacadiisii marka kuwan ku nool galmudug gaar ahaan cadaado iyo baxdo iyo camaara iyagu ma helaan dabcan tasiilaadka noocaasa oo in casharadii iyo in loogu celiyo oo imtixaanka marka laga soo tago macalimiintooda maaragtay gacanta siinaya ma jirtaa waxyaabo kaloo fasility oo ka soo gaara dhanka dowladda
bismillahi raxmaan raxiim arrinta haddii aan ka hadlo horta facility dowlad hadda ay bixinayso oo barnaamij idaacad laga sii daayey oo ah ardayga facility ahaan loo siinaya oo cashara arday loogu celinaya barnaamijkaas horta wax jira maaha haye
barnaamijkaas waxaan ku cadaynayaa inuusan wax jira ahayn ardaygaana wuxuu leeyahay buug manhaja oo wax ka qaata ayuu leeyahay imtixaankiina ardayga foomfoorka haddii aan ka hadlo foom one iyo foom two iyo foom three iyo foom four ayaa imtixaanka laga soo qoraya oo laga soo diyaarinaya haye dowladduna sharci ama maaragta qaab dastuura maba ahanba in la yidhaahdo arday imtixaanka uu gelayay ama wax imtixaanka u fuudeynayaba maarata laga sii daynaya idaacaddii barnaamijyadaas waxaan maqlayay idaacado iyo qaybo websaydyada ka mida iyo ayadoo dad badan ay baahinayaan oo ay leeyihiin waxaan haynaa barnaamijyo maarata ardada u fuudeynaya imtixaanaadkii sidaa darteed ardada waxaa laga rabaa qarash barnaamijyadaas anagu ardada waan uga digay waxaana aaminsana wax aan jirin inay yihiin annaga ardadeenna waxaa muraajaca ugu filan ardayga foom foorka ah afarta buug dugsiyada sare uu ku qaatay sida foom one iyo foom two iyo foom three iyo foom four oo macalimiintii intaa dhigaysa ay heegan u yihiin inay macalimiintu ardadaas ay wax u muraajaceeyaan waxyaalaha kaloo ardadaas aan ka caawinayna waxaa kamid annaga wasaar ahaan iskoolada waan tegaynay aan intaan ka diyaarino su-aalo maarta buwaagtaas kala duwan ayaan ardada su-aalahaas weydiinaynay ardada qaarkeed waxaan u sameynaynay tartamo oo farsamada dhexdooda ah annagoo su-aalaha kasoo diyaarinayna afarta buug ee dugsiga sare waxyaalahaas dhan ayaa ardadeena ku saacidaynay laakiin annagu dadka maaragtay idaacadaha la xiriira ama websayadada ka raadsanaya barnaamijyada maarka ku saabsan imtixaanada kamid ma nihin barnaamijyadaasoo kaleetana waa naga mamnuuc waxaan ku dhaqanana ma ahan waxaan aaminsanahay fakar qaldan inuu fakarkaas yahay dowladduna annaga nooga sheegin waxaan ka warqabnana ma ahan ardadeena anagu insha allah tacaala dowladiina annagaa matalayna waxaa naga hooseeya oo ayaguna aada u dadaalaya macalimiinteena iyo maamulada iskoolada in badan oo ardadeena kamidana waxaan rajaynayaa kuwa maanta aada leedahay idaacado ayaa wax looga sii deynaya inay maanta ka xirfadata inay kaarsa badan yihiin baan rajaynaynaa insha allah tacaala qof walbaa wuxuu uu keenana waxaan ku ogaan doonaa imtixaanka markii la qaado annagu waa isku kalsoonnahay ardadeennana waa ku kalsoonnahay waxaan rajaynaynaa si maarta wanaagsan ardadana imtixaanka ku geli doonaan natiijo wanaagsan ay la imaan doonaan haddii ilaahay Eh, waa garta marka een, marka eh, ustaad dalmarow marka la fiiriyo eh, safaradan aad sameynaysaan iyo eh, ardada loo tegayo iyo sidoo kale wacyigelintan iyo in ardadii casharada loogu celiyo waa arrin u baahan eh, taakulayn ama gacansiin marka hadday noqon lahayd galmudug ama dowladda federaalka ma jirta cid idinga gacansiisa howlahan aad haysaan oo dhanka waxbarashada ku aadan
walaahi markaan runta kuu sheego waxaasoon iskuolada aan tegayno iyo wacyigelinta aan samaynayno iyo cid maarata nagu gacan siisa ama cid maarata maanta na garab taagan oo oranaysa war maarata barnaamijyada imtixaanaadka soo dhaweey kormeer ha sameeya ama maarata iskooladii taga ama ardada casar ha loogu celiyo cid la heshaay ma jirto waan ognahay maanta wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug tayada ama awoodda ay leedahay waan dareemi karnaa waxaan kaloo dareemi karnaa maamulka galmudug inuusan maarata si maarata macquul oo wanaagsan uusan u shaqaynaynin saas tahay wasaaradda keliya ee maanta ilaa maalinka maanta si maarata wadajir u wada shaqaynaysa oo barnaamijyada siyaasadda oo oo maaragtay aadka u liita aysan dhex gelin haddana wasaaraddu awood maanta ugu wada lahan inay maaragta tilaado ee kormeeradaas oo kaleeto qarashaadka ku baxay oo kale aan bixinaynaa laakiin waxaan ku tashanay deegaan walba wuxuu leeyahay guddoomiye waxbarasho iyo dad ka hooseeya oo la shaqeeya in qolo walba maarata iyadu ay dadaasho oo hadha wixii qarasha ay soo dalacdaan haddii aan lacag helno haddii aan lacag helina waxay noqonaysaa wixii qarashoo maanta aan galnaa qolo walba inay jeebkeeda kala baxdo qolo walbaana maarata dadaalkeeda iyadoo gaarka ay samayso marka degmo walba iyadoon baa dadaaleysa mooye wax qarashoo maanta hadda aan leenahay ama hay-ada nala garab istaagtay ama wasaaradaha bixisay ma jiraan dadaalada aan dhammaan wadnahay waa wax maarta annaga jeebkeena ka baxaya saasay taana raalli baan ka nahay inaan qarashkeeni iyo awoodeyni iyo caqligeenni aan ku bixino sidii ardadan aan kusoo deerayo Eh, waa garta marka een, maxaad rajeynaysaa ardada maadaama imtixaan ay u diyaargaroobayaan eh, m- maxaad ka rajeynaysaa in sanadkan ay eh, maaragtay imtixaanka dowladda ay qaadayso in kaalin noocee ay ka galaan
taas horaan kugu sheegay boqolkiiba boqol horta marka koobaad waxaan aan rabaa inaan ardada u dira baaq ah in imtixaanka maaragta aysan ardadu aysan imtixaan dhib badan aysan u arkin inaysan macnaha niyadda iska dilin inaysan maaragtay aysan isdihin wardalaaya maanta soo socotay diyaargarooba oo hameenkiiyo maalinkiiba soo jeeda imtixaanku waa imtixaan caadiya waana imtixaanadii ardadu ay geli jirto oo kale uu la mid yahay taas ardada ayaan u diriyaan waxaan leeyahay wax murugaa iyo wax barobale midna imtixaanka isku gelinina arday waxa ardayga waxaa la rabaa asagoo faraxsan inuu imtixaanka galo asagoo faraxsan inuu imtixaanka ka baxo ayaan ayaa la rabaa taas markaan ka gudbo waxaan rajeynayaa ardada ka soo jeeda degmada cadaad iyo nawaaxigeeda waa arday lagu yaqaano waxbarasho taya leh insha allah tacaala waxaana rajeynayaa sidii sanadkii horeba ay kaalinta u galeen inay maantana maarata kaalin buuxda ay u galaan inay ardayga koowaad iyo ardayga labaadba iyo ardayga saddexaadba inuu ayaga noqon doono ayaan rajeynayaa insha allah tacaala anuguna wixii maaragtay awoodeena ah waxaan la garab istaagaynaa mana ka gaari doono ilaa maanta imtixaankaasi uu ka dhammaan doono waxaan isku dayeynaa sidoo kaleeto ardada inta badan waxa ay sameeyaan markii dugsiga sare ay dhameeyaan amar ay aadi jireen ayadana waxaa rabaa arrintaas aniga wax yar ka hadlaya hadda hamiinada halkaa waxaa ka dhacay xaflad ay dhigeysay jaamacadda simad oo aad xaflad aan ugu bogay ahayd barnaamijyada ay ka hadlayeen in maaragtay ardadu ay maaragtay halkaan wax ka bartaan ayayna ku dhiirigelinayeen wayna wala hadleen marka waxaan u dirayaa baab kale ardada oo ah in maaragtay ardada deegaanadooda jaamacadaha ku yaalaan ay wax ka bartaan jaamacadahana waa la hadalnay oo waxyaalaha kala hadalna waxaa kamid ahaa inay ardada u dhimriyaan ardayga markaas aan qarash haynin in lasoo dhaweeyo in maaragtay si wadajir aan uga shaqeyna annaga iyo jaamacadihii waad ogtiina maanta xamar iyo carada la aadi jiray dhibaatada iyo barabaleenka maanta ka jira waa dareemi karnaa oo qofkiiba markuu gurigiisa ka baxo uu ku fakoriyo boyo malo dhaawaca soo noqon doontaa mase waa dhiman doontaa meel noocaasa kale dadka noocaasa uu ka jira inaysan ardada marka aysan ku degdegin oo waalidka aan la dhigin ayaan ardada kala hadlayaa insha allahu tacaala imtixaankaasna waxaan rajeyneynaa in maaragtay gacmo buuxdo oo wanaagsan oo guul ay ku jirto inay ardada ku keeni doonaan dhammaantoodna waxaan leeyahay hala dadaalo imtixaanka inta laga gaarayo imtixaankuna waa imtixaan iska caadiya ee wax faro badeenaya wax sakara haskirinina diyaargaroo wacan anaguna waa ina garab taaganahay bal mar ahaan anigu anigu shaqadayda waa waxbarasho sidii marka hore aan macallin u ahaa ayaan hadda waxaan u sameeyaa ardada xataa qaybo kamida anigu deegaanka ay ku sugan yihiin macallimiintiina inay ka faa'iidaysta ayaan leeyahay saas ayaan rajaynaynaa guul ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala marka saas ayaan rajaynaynaa walaalle insha allahu tacaala ugu dambayntii maadaamaad ka hadashay dhanka jaamacadaha jaamacado way jiraan magaalada ka howlgala kuwo kale oo badanoo damac uga jirana way jiraan marka maadaama waxbarashada aad ka shaqayso dalmarow ma ku dhiirigelisaan jaamacadaha oo xiriir ma la samaysaan in cadaado ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan sida simad oo kale sida hoonafrig oo kale si ardaydii aadi lahayd muqdisho ay uga maarmaan oo cadaado wax ugu bartaan
in badan in badan ayaan kala hadlay jaamacado badan aan xiriir la sameeyey sida jaamacadda joobkay oo kalaa ka mid a jaamacadda simada ka mid a hoonafriga ka mid a waxyaalaha mar walba aan isku dhiirigelinana waxaa ka mid a dadku inaysan deegaankooda aysan ka cararin iyo deegaankooda ay dhisaan maanta ardada kala saminaysaa waa saddex boqol toban iyo shan arday saddex boqol toban iyo shanka arday haddii aysan jaamacadaha halkaa ku yaalla aysan gelin ee maarata ay tagaan oo xamar ay adaan waa dareemi kartaa saddex boqol toban iyo shan arday oo dhalinyaro ah oo magaalooyinkan maanta aan ujeedno diricdooda koowaad ah hadday magaaladii ka tagaan magaalada sida ay noqonaysa waan dareemi karnaa marka labaad meesha ay aadayaan amnigeeda ayadana waan dareemi karnaa marka si diricdii iyo wanaagii magaaladu ay ku haysteen aysan u baabeen ayagana aysan riski u gelin inay maaragtay halkan jaamacadaha ku yaalla ay wax ka barta ayaan ku dhiirigelinayaa jaamacado badanna waa la hadalay oo insha allahu tacaala hadda laba jaamacadood ayaa magaalada ka furan oo soob labada hadda ay wada shaqeynayaan jaamacadda sanad oo ilaa shan lix maalmood la dhigto oo casrideeda soob ay yihiin iyo jaamacadda hoor afriga oo iyadana jumcada khamis la dhigto ayada turkida waxyaalaha kalaadana waxaa ka mid ah in maaragtay maalmaha la badiyo oo ilaa shan maalmood oo kale jaamacadda waxbarashada la gaarsiiyo inay sanadkan kusoo kulmiyaan fakultiyo badan oo hadda aysan haynin waxyaalahaasna waa kala hadalnay marka jaamacaduhu inay isdhisaan annaguna aan soo dhisno oo ardadii iyo dadka deegaanka aan ku xirno ayaan ku kasbannahay dadka deegaankuna waxa ay raadinayaan kulli waa waxbarasho haddii deegaankooda waxbarasho ay ku yariyaanna waxaan leenahay war deegaankeena jooga deegaankeena ha ka aragnina deegaankana sidarada haysata waxaa ka mid a dadka maanta magaalooyinkan hadda aan ka hadlayna ka tegay ee maanta waxbarta ama waxbartay oo maanta magaalada muqdisho jooga waxaan isleeyahay ilaa sanadka markuu noqon qaba yara marka waxaan rabay kes hadduu ka tago oo wax soo barta hataa inuu wadankiisa wax usoo celiyo oo dib ugu soo noqdo inuu hadduu awal asagoo arday aha meeshan uu ka tegay oo jaamacaddii uu soo dhameeyo inuu asagoo dhafkara yimaado ama inuu asagoo macalina yimaado inuu maanta sidaasa wax loo soo baray oo kaleeto uu dadka walaalihiisa oo kale u gacan qabto ayaa loo baahan yahay marka ardada waxaan leeyahay deegaankiina jooga deegaankiina wax ka barta jaamacadahana waxaan leeyahay ardada ha loo dhimixiyo ha la soo dhaweeyo qof walba fakultiyada uu doonayo macnaha inuu helaa ha laisku dayo dadaalkaas ha la sameeyo ayaan leeyahay ugu dambayntii ardayda diyaargaroobaysa ee imtixaanaadka dowladda iyo kan kale ee iskooladoodu qaadayaan u diyaargaroobaya iyo waalidiinta dhalayba maxaad kula dardaarmaysaa waxaan kula dardaarmayaa kuwa gaar ahaan koonfoorada waa waa labiyo tobanka sano ama tobanka sanada kabadhi wax soo baranayay qofka waalidka uu ku ogaan lahaa ardaygiisa wixii lasoo barayo wixii kale in bishaan aan ku jirna ama bisha dhalanaysa dadaal dheeraada la sameeyo oo dadka waalidka ardada ay si fiican u garab istaagaan qarashaadkii la qaadi jiray markii hore waxaa laga yaabaa maanta midka la qaadaya inuu ka tiro badan yahay joodigii iyo dadaalka la bixin jiray in maaragtay maanta midka lagu bixinayo uu badan yahay marka waxaan leeyahay waa xilligaad guulaysan lahaydeen oo ardaygiinii intaas sano aad wax soo barayseen ama qarashka aad ka bixinayseen uu qalin qalin qalin qalin bedelan lahaa waa xilliga ardaygaasa maarta aad ogaan lahaydeen inuu dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga saraba uu kuusoo degmay ogaadayo jaamacad insha allahu tacaala jaamacadda markuu kuusoo dhameena waa xilliga aad ka sugaysay inuu adiga waalidka oo intaasna wax kasoo bixinayo inuu kuu shaqeeyo marka waxaan leeyahay ardada si farxadda ha loola shaqeeyo guud iyo arrin wanaagsanna maskaxadda ha lagu qabto iyo natiijo wanaagsan ilmaha loo duceeyo ayaan leeyahay in ilaahay maanta natiijo wanaagsan uu siiyo ilmahana waxaan leeyahay waalidka ka ducaysa
waa tahay dhegaystayaal intaasi waxaa nooga barnaamijka waxbarashada raadiyaha cadaado barnaamijka waxbarashada raadiyaha cadaado waxaan la socodsiinaya anigoo ah liibaan cabdi ciise waxaa barnaamijka waxbarashada soo saaray toddobaad kaana sharmaake maxamed maxamuud dhanka farsamada waxaa fadhiya xasan axmed intaa barnaamijkan barnaamij la mid aan ku kulmi doono toddobaadka xiga waxaan kaga tegaynaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo ammaana allah dagadoo la bixiyo xashkoo loo awoodaa shantaa tiir islaam waa jiritaanka eebey igmad maxamed keeni hoogida salaasoon dagadoo la bixiyo xashkoo loo awoodaa
Thank you.